فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan saraakiil sirdoon iyo kuwo militari oo ka socda dowladda itoobiya oo booqasho ku tegay xeebaha gobolka owdal iyagoo soo eegay goobaha ay saldhigga ka samaysanayaan aqoon-yahan isdul istaag ku sameeya taxanaha akhrinta dhiganayaasha oo habeenadii lasoo dhaafay ka baxayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan maxadka faalooda arrimaha waxa loogu yeero argagixisada oo qoray daraasad dheer oo ku saabsan jamaacaadka jihaadiga ah iyo aragtidooda dowladnimada ah waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin ka mid ah daraasadaasi oo lagu falanqeeyey hanaanka maamul ee wilaayaadka islaamiga ah wargeys ka soo baxa maamulka yahuudda oo daabacay warbixin looga hadlayo suurtagalnimada xiriir dhexmara maamulka la baxay somalilan iyo yuhuudda dad cabasho ka muujiyey dhulboob ka socda deegaanka ceelasha biyaha halkaas oo lagu burburiyey guryahooda qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka ayaad dhegaysan doontaan waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa sideed iyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna saddex iyo labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeya umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan kasoo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad umahadsan tahay maxamed daahir maleeshiyaadka macawisleyda ayaa saacadii lasoo dhaafay dilal iyo dhac baasan ka geystay degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan ee dhaca bartamaha soomaaliya wararka ka imaanaya hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyaadku ay darawal can ah ku dileen tuulada bacda oo u dhexeysa degmooyinka beledweyne iyo matabaan cali maxamed xeerow oo kaxeynaya gaari candhameedle ah ayay maleeshiyaadku toogteen kadib markii uu ka diiday inuu laba jeer siiyo lacagabaad ah goobjoogayaal ayaa sheegaya in ninka darawalka loo dilay lacag gaadhisa laba dollar oo keliya cali xeerow ayaa soddon iyo laba sano oo xidhiir ah ka shaqaynayay gaadiidka ka baxa gobolada dhexe ee aada dhanka magaalada hargeysa dhinaca kale maleeshiyaadka maacuusleyda waxa ay nin darawal ah oo kasoo jeeda gobolka galgaduud ku toogteen deegaanka teedaan ee bariga hiiraan falkan ayaa dhacay kadib markii uu darawalka ka dhaga adkaaday inuu bixiyo lacagabaad ah oo la weydiistay askar ka tirsan dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macawisleyda ayaa isbaarooyin isku muuqda soo dhigtay dhowr deegaan oo ka tirsan bariga hiiraan arrinkaasoo ay walaac ka muujinayaan dadka musaafiriinta ah wafdi ethoobiyan ah oo booqday xeebaha gobolka udal ee waqooyiga soomaaliya wararka ka imaanaya gobolada waqooyi ee soomaaliya ayaa sheegaya in saraakiil sarsare oo ka socda dowladda xabashida ethoobiya ay mar kale socdaal ku tageen deegaano ku laala xeebaha badda cas shalay galinkii hore waxaa magaalada hargeysa ka ambabaxay saraakiil ethoobiyan ah oo safar dhanka cirka ah ku yimid magaalada waxayna booqdeen dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka udal wafdiga xabashada ethoobiya ayay saraakiisha maamulka somalilan geeyeen inta badan deegaanada ku laala xeebaha badda cas halkaas oo loo qorsheeyay in laga dhiso saldhig ay yeelan doonaan ciidamada badda ethoobiya deegaanada ay tageen saraakiisha ethoobiyaanka waxaa ka mid ah boolaxaar zeelaac iyo loghaya ila wareedyo ayaana sheegaya in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan ay saraakiisha xabashida kala doorsiiyeen saddexdan deegaan oo dhammaantooda kaabinka ku haya badda caas xasuuqyo hor leh oo ka dhacay marinka khaza iyo tirada shuhaadada oo sii korortay war cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka jida khaza waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan sideed dhacdo xasuuq wuxuushlimo ah waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya siddeetan iyo afar ruux halka ay ku dhaawacmeen saddex boqol labaatan iyo sagaal ruux oo kale waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo sagaal kun iyo sagaashan ruux halka ay dhawcuduna marayaan ku dhowaad sagaashan kun boqol afartan iyo toddoba ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiya dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuuddana siin dalla-aana u beegsanayso dadka barakacayaasha ah duqeyn ka dhacday xirada barakacayaasha albureej waxaa ka dhashay istishaadka dadgaaraya sagaal ruux oo afar ka mid ah ay caruur yihiin halka ay ku dhaawacmeen kuba kaloo aad u fara badan madaafiicda goobta iyo sidoo kale ciidanka yahuudda ku garaaceen xaafadda arnimaal ee magaalada khaza xaafadda asabar ee koonfurta marinka iyana waxaa ku shahiiday sagaal ruux halka ay kuwo kalena ku dhaawacmeen kadib markay ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn xoogan oo xagga cirka ah booliiska kenya oo ka digay fal ay qorsheenayaan dibadbaxyaasha dalka kenya waxaa ka soconaya dibadbaxyo rabshado wata oo ay dhigayaan dhalinyarada dalka kenya kuwaasoo kasoo horjeeda dowladda uu hogaamiyo william ruutu waxay dalbadeen dhalinyarada in madaxweynaha uu iscasilo warar soo baxaya ayaa sheegaya in dibadbaxyaasha kenya ay qorsheenayaan in ay galaan goobo dowladda muhiim u ah sida garoonka diyaaradaha ee jomo kenyatta iyo xarumo kale oo dowladeed oo si aad ah loo adkeeya ammaankooda kusimaha taliyaha booliiska dalka kenya ayaa uga digay dibadbaxayaasha inay isku dayaan inay galaan goobaha ay dowladdu ilaaliso sida garoonka diyaaradaha iyo xarumaha kale ee dowladda ciidamada booliiska bakistan oo xidhay xafiiska xisbiga uu ka tirsan yahay imraan khan ciidamada nabadgelyada bakistan ayaa xog ku galay xafiiska xisbiga bakistan ee uu ka tirsan yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi imraan khan kaasoo dhowaan lagu waayay dembi hore oo lagu soo ogeey ciidanka ayaa xiray xafiiska xisbiga ee magaalada islaamaabad waxayna xabsiga u tixaabeen kusimaha guddoomiyaha xisbiga jowhar khan iyo xogeeyaha warfaafinta ra-uuf xasan sida laga soo xigtay afhayeen u hadlay xisbiga oo ah dhaqdhaqaaqa ugu weyn ee mucaaradka bakistan ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda benyamin netanyahu ayaa gaaray magaalada washington xilli uu wajahaya cadaadisyo xoogan oo ka dhashay weerarada ay ciidamadiisu ka wadaan marinka khaza waxaa soo baxaya warar sheegaya in dib u dhac uu ku yimid kulankii la qorsheynayay ee lagu waday in netanyahu uu aqalka cad kula yeesho madaxweynaha mareykanka joe baiden taasoo loo aaneynaya in baiden uu weli la tacaalayo xanuunka covid nteen oo toddobaad ka hor laga helay xafiiska madaxweynaha mareykanka joe baiden ayaan weli xaqiijin haddii si toosa loo baajiyay kulankiisa iyo haddii saacadaha dambe ay kulmi doonaan labada nin madaxweyne ku-xigeenka mareykanka haweeneyda lagu magacaabo kamaala hariisa ayaa sheegtay inay la kulmi doonto ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu iyadoo shalay bilowday ololaheeda ay taageerada uga raasanaysa xisbigeeda benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yahuudda ayaa lagu wadaa in arbacadu khudbad ka jeediyo aqalka koongareska warbaahinta mareykanka ayaana ku waramaysa in netanyahu uu codsaday inuu la kulmo musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump inkastoo xafiiska ololaha trump aanu weli wax warah ka soo saarin haddii trump uu qaabili doono netanyahu iyo in kale warbaahinta ayaa faafinaysa inay jirto xarguf u dhexaysa trump iyo netanyahu taasoo ka dhalatay markii netanyahu uu bayden ugu hambaliyeeyey guushiisa doorashooyinka ee sanadkii labada kun iyo labaatanka intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa wararka caalamka فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
saraakiil etoobiyaan ah oo isugu jira kuwa sirdoon iyo kuwo ka socday militariga dalkaasi ayaa booqasho ku tegay xeebaha gobolka owdal iyagoo soo indheendheeyey halka ay saldhiganayaan ciidamada etoobiya wufuud heer sare ah ayay dowladda etoobiya u soo dirtay deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan kuwaasi oo maanta ilaa shalay booqanayay qaybo ka mid ah gobolka owdal waxaana ay la kulmeen dadka deegaanka waxa ay soo arkeen goobaha sida sharci darrada ah lagu siiyey oo ay doonayaan inay saldhigtaan ciidamo kuwa badda ah oo ay dhistay dowladda etoobiya wafdigan ayaa si weyn looga hadalhayaa baraha bulshada maamulka somalilan ayaa dhowaan sheegay inay si deg dega u dhaqangelinayaan heshiiskii ay la galeen etoobiya oo ay ku siiyeen qaybo ka mid ah badda soomaaliya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
waa hagaag aqoon-yahan maxamuud ugaas ayaa isdul istaag ku sameeyey taxanaha akhrinta dhiganayaasha oo habeenadii lasoo dhaafay ka baxayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aqoon-yahanka oo ah nin qurbaha ku nool kana mid ah dadka aad wax u akhriya ayaa dhinacyo kala duwan ka eegay dhiganayaasha iyo ardaydii soo jeedinayay intaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aan waxun ka tilmawno ama wax tacliiqa aan ku darsado barnaamijka xalaqaadka sideeda ee barnaamijyada u dambeeyey ee idaacadda haweenadii u dambeeyey maxaan ku yirahdaa qaybta ka ahaa ee lagu soo gudbinayay khulaasada ilaa sideed kitaab oo maxaan ku yirahdaa ardayda jaamacadda alqima qayb ka mid ah sideed ruuxoo ka mid oo ay soo gudbinaysay waxaan kusoo koobi karaa maan jeclahay inaan kusoo koobo afar qodob hadduu alla yiraahdo qodobka koobaad wuxuu yahay sawirka iyo maaragtay aragtida iyo fahanka aan ka qaartay soo jeedintaas iyo brogaraamkaas iyo maxaan ku yirahdaa dhalinyaradii runtii aqoon-yahanka ahayd ee barnaamijkaas runtii manfaca badnaa nala wadaagtay qodobka koowaad oo arrinta aan ka tilmaami karaa wuxuu yahay waxaa muuqata oo hadal joodintooda iyo arrimaha iyo mawaadiicda iyo kutubta ay xoogga saarayeen ka muuqatay dhallinyaradanu inay tahay dhallinyaro maaragtay ku barbaartay oo ku kortay oo ku hana qaaday oo ku waxbaratay oo ku nool thaqaafo islaami ah bio islaami ah manhaj islaami ah sidaa darteedna xambaarsan aragtidii islaamka thaqaafadii islaamka dumuuxaadkii dadka muslimiinta ahaa maxaan ku yidhaahdaa xambaarsan humuumtii dadka muslimiinta ahaa aad iyo aad uga dheragsan waaqica dadka muslimiintaa ilaa xad maxaan ku yidhahdaa wax badan kala socota taariikhda dadka muslimiinta ah sidaa darteed waxaan isleeyahay oo qodobka koowaad oo arrintaa ka muuqda oo sawirkaas ka soo baxaya inuu yahay dadkaasi dhallinyaradaasi ardaydaasi inay yihiin ashkhaas iyo dhallinyaro iyo mutacalimiin thaqaafo islaami ah leh ku suntan ku waxbartay ku nool maxaan ku idhaahdaa ku hana qaaday hadal jeedintooda iyo kitaabada ay xoogga saarayeen oo ay soo akhriyeen oo soo koobeen qodobka labaad oo ka muuqda oo sawirka laga dheehanaya wuxuu yahay inay yihiin dad ku sifaysan inay leeyihiin aragti halgan oo qodobka ugu muhiimsan oo maxaan ku idhaahdaa ugu soo laalaabashada badan oo ay xoogga saarayeen uu yahay halganka maanta aloosan taariikhiyan halgankii soomaaliyeed halganka ummadda muslimkaah guud ahaan ay ku jirto maraaxiisha uu soo maray iyo wejiyada uu leeyahay iyo maxaan ku idhahdaa taxadiyaadka ama xaadirkan hortaagan ama mustaqbalka la filan karo ama maxaan ku idhahdaa sooyaalka iyo taariikhda ee kun suntan qodobka saddexaad ee ka muuqda soo jeedintaas iyo brogaraamkaas iyo kitaabadii dhallinyarada walaalahu ay soo bandhigeen wuxuu yahay in ay dhallinyaradani tahay ardaydani ay yihiin maxaan ku irahdaa dad wacyigii sarreeya runtii leh oo ku sifaysan oo tusaale ahaan sanad kasta maxaan ku irahdaa waxaa aan markhaati ka wada nahay oo aan la wada soconnaa tirada macaahidda maxaan ku irahdaa laga qalin jibinayo iyo tirada ardayda kumanaanka ah ee ka qalin jibinaysa heerarkooda kala duwan deegaanada ay ku kala yaalaan yacnii wax soo saarka yacni runtii dhabta ah ee itus oo itaabsiida ah oo maqalka iyo muuqaalka ah oo dhallinyaradii soomaaliyeed ee wilaayaadka shareecada islaamka lagu maamulo ku noolayd maxaan ku idhaahdaa waxbarashada laga bilaabo qur-aanka iyo dugsi qur-aanka ilaa jaamacad maxaan ku idhahdaa dadaalka joogtada oon kala go-a lahayn oo muuqda oo natiijadiisu muuqato lagu bixinayo in maxaan ku idhahdaa waxbarashadii haddii ay noqoto tii sharciga ahayd iyo haddii ay noqoto tii tajriibiga ahaydba in maaragtay dadaal toosa oo aan kala go ahayn loogu jiro maxaan ku idhahdaa sidii loogu horumarin lahaa yacnii jaamacad ku taalla tusaale ahaan xamar in aysan jirinin oo arday sida jaamacadda alqima kuwa ay soo saartay oo kale ammaanta soo saaraysa thaqaafadda ay leeyihiin u yeelaysa manhajka ay alqima leedahay leh oo baraysa kutubta maxaan ku idhahdaa alqima muqararka ka ah ay muqarar ka tahay arrinta labaad oo maxaan ku idhahdaa dacaayadda ah oo maxaan ku idhahdaa sawirka meesha ka muuqday iyo brogaraamkaas uu meesha ka saaray waxa weeye gaalada iyo dabadhilifkeeda waxay yaqaanaan sheegasho ah xarakatu shabaab iyo maxaan ku idhahdaa dadka ay islaamiyiinta u sheegaan dumarkii muslimiinta ahaa ee soomaaliyeed waxbarashadii inay kala dagaalameen oo ay waxbarashadii maxaan ku idhahdaa u diideen oo ay ganacsigii iyo horumarkii iyo maxaan ku idhahdaa wixii qofka biniaadankaah nolosha ugu baahnaa ay maaragtay ka carqaladeeyeen oo ay runtii ay uga dhaarteen waxaa ka muuqatay brogaraamkan oo xaqiiqo ah oo cidna aysan dafiri karinin oo tusaale ahaan waxa ugu dhow ee hadda brogaraamkan laga soo qaadan karo oo ka muuqata waxay tahay ardayda maxaan ku irahdaa khulaasadan soo jeedisay ee kitaabadan nala wadaagtay siddeed arday ba ahaayeen afar dumaraya iyo afar maxaan ku irahdaa rag ah ayay ka koobnaayeen yacni maadada ay wada baranayeen hal maaday ahayd kuliyadooduna hal kuliyad bay ahayd kuliyatu shariica bay wada ahayd meesha waxaa ka muuqata cadaaladii islaamka iyo thaqaafadii iyo xadaaradii islaamka ee lagu yaqaanay ee taariikhda mujtamacan iyo maxaanku irahda ummadda muslimka ah oo ay u lahayd ee soo jireenka ahayd tusaale ahaan waxyaabaha islaamku ku suntan yahay waxaa ka mid ah jaamacaadka adduunka ka jira kuwooda ugu facweyn maanta gabdha muslimaadaha aasaasay oo aasaaskoodii iyo dhagaxdhigoodii iyo kalaaskii ugu horreeyey fasalkii ugu horreeyey een maxaanku idhahdaa ku lahaa waxaa meeshan ka muuqata soo noolaynta taariikhdaas wanaagsan iyo maxaanku idhahdaa sida islaamku iyo thaqaafadda islaamku ay u tahay diin iyo thaqaafad iyo xadaarad xoraynaysa qofka muslimka ah rag iyo dumar mid ku doona ha noqdo ku hubaynaysa cilmi diini ah oo sharci ah oo tajriibi ah oo maadi ah iyo wax kasta oo manfac leh oo uu noloshiisa maxaanku idhaahdaa u baahan yahay arinta saddexaad ee maaragtay mowqifkani ama brogramkani uu meesha ka saarayo iyo maxaanku idhahdaa brogramyada la mid ah waxay tahay dadka mucaaradsan ama maxaanku idhahda cadowga ku ah ama dacaayadeeya ama kasoo horjeeda halganka wadanka ka socda ee xarakatu shabaab ay hormuudka u tahay dowladnimada ay xarakatu shabaab toddobiyo tobankii sanoo lasoo dhaafay wadankan iyo walaayaadka islaamiga ka hirgelisay waxyaabaha dacaayaadka ah ay sheegaan ba waxaa ka mid a dagaalkan iyo halgankanu inuu yahay halgan bilaa thaqaafada oo qori iyo xabad keliya ictimaadaya oo ku tiirsan wax thaqaafada aan lahayn wax horumar bulsho ah aan lahayn wax maxaanku idhaahdaa aqoon iyo ogaal uu mujtamacan ku kordhinaya inaysan jirin arrintani mar kale waxay si toosa u beeninaysaa oo ay uga hor imanaysaa maxaanku irahda dacaayaadka iyo sheegashooyinka beenta ah oo runtii nooca aha qodobka saddexaad ee aan tacliiqan maxaanku irahda kusoo koobaya waxa weeye mawaadiicda uu kitaabadan iyo maxaanku irahdaa soo jeedintan iyo soo koobidani ay ku saabsanayd ama ay dul istaagaysay iyo muhiimadda ay leeyihiin inta aan ka fahmay afar mowduuc oo waaweyn oo guud ay ku dul wareegayaan sideedda kitaab afar kitaab waxaad mooddaa inay isku mowduuc ay ahaayeen ama ay aad isugu dhowaayeen mowduuca koowaad ee aadka u muhiimsanaa wuxuu ahaa taariikh sidaa darteed waa waxyaabaha lama huraanka u ah qof kasta oo fahma raba inuu fahmo waaqiciisa iyo xaqaa'iqda uu la nool yahay iyo waxa uu u taagan yahay iyo meesha maaragtay adduunka iyo taariikhdu maaragtay ay u socoto mowduuca labaad oo maxaanku irahdaa kitaabadu ay ka warramayeen ama ku dul wareeganayeen ama ku saabsanaayeen oo soo koobidda walaalaha laga fahmayey wuxuu ahaa caqiido oo waxay ahaayeen kitaabo dhisaya oo runtii xeel dheeraynaya oo xididada u taagaya caqiidada qofka muslimka ah si qofka muslimkaa uu u noqdo qof maxaanku yidhahdaa aqoontiisa iyo caqiidadiisa iyo aragtidiisa iyo afkaartiisu ay xidido iyo jirrad adag ay leeyihiin aysan maxaanku yidhahdaa shubahaadka iyo sheegashooyinka iyo beenta iyo dacaayadda cadowga islaamku aysan maaragtay gelgeli karin oo aysan shaki gelin karin mowduuca saddexaad oo muhiimka ah waxa weeye oo maxaanku irahdaa kitaabadu ama si guud uga wada hadlayeen ama si gaar ah ay xoogga u wada saarayeen waa halganka iyo jihaadka iyo maxaanku irahdaa taariikhda ama jihaad ama halgan ee mujtamaca muslimkah uu leeyahay guud ahaan khaasatan mujtamacan soomaaliyeed uu leeyahay waa mowduuc runtii aad u muhiima waa meesha iyo arinta ay u dhimanayso cisada iyo sharafta mujtamacan iyo soo laabashada maxaanku irahdaa majdigiisii iyo khilaafadii islaamka iyo maxaanku irahdaa dowladnimadii iyo thaqaafadii islaamka iyo haymanadii dadka muslimiinta ah oo caalamkan maxaanku irahdaa ay ku noolaayeen ay ku lahaayeen diinta islaamka iyo maxaanku irahdaa naseexada iyo nuurka ay ku gaarsiinayeen mujtamacaadka kale ee arintaa jahliga maxaanku irahdaa uga sugnaa mowduuca afraad oo muhiimka ah oo maxaanku irahdaa soo koobidii walaalaha laga fahmayey iyo kitaabadii maaragtay ay dul istaageenna wuxuu ahaa asluubta looga baahan yahay ama ay tahay inuu maaragtay ku dhaqmo oo uu maro oo wax ku barto qofka daalibulcilmiga ah ee ardayga ah ee waxbaranaya ee muslimka ah ee raba waxbarasho manfac leh maxaanku idhahdaa inuu barto si uu saamayn togan ugu yeesho mujtamaciisa iyo dadka muslimiinta ah ee uu ama la nool yahay ama saamaynta ku nool yahay ama uu berri ka maalin mucallimka u noqon doono hadduu alla idmo waa afar mowduuc oo runtii aad muhiim u ah aan kala dhicin midba midka kale ka muhiimsan yahay wakhti xaadirkana baahida ugu badan ee runtii loo qabo aadna moodo in dhallinyaradu walaalaha muthaqafiyiintaahu ay la beegsadeen oo ay ku saleeyeen yacni baahida xilligan maxaanku irahdaa mawaadiicdaas mujtamacani uu u qabo intaasaan kusoo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waatahay dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada xalqada sagaashan iyo sideedaad ee xubinta caafimaadka waxaa inoo soo jeedinaya doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala cisbitaalka guud ee degmada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax caawa waxaad noo faahfaahisaa xanuunka loo yaqaano hybothyroidism بسم الله الرحمن الرحيم hypothyroidism magaca sida ka muuqda hypo waa wax xadkiisii ka yaraaday thyroidism na waa qanjirka ku yaala dhuunta thyroid gland macnaha caafimaad ahaan waxaa lagu qeexaa magac kalena wuu leeyahay waxaa loo yaqaanaa underactive thyroid ama waxaa loo yaqaanaa low thyroid is a common disorder of endocrine system in which the thyroid gland doesn't produce enough thyroid hormone. It is more common in women than men. Macnaha waa qanjirka oo ka tirsan habdhiska loo yaqaano qanjirada kaasoo aan soo saaraynin hormoonkii jirku uu u baahnaa wuxuuna ku badan yahay dumarka marka la fiirsho ragga waxyaalaha sababo waxaa ka mid ah autoimmune tusaale ahaan Hashimoto's thyroiditis waa jirka difaaciisa inuu burburiyo qanjirka waxaa kaloo keeno genetic sida cudurada waxyaalo loo yaqaana Turner syndrome Down syndrome iyo Klinefelter syndrome intaba waa calaamado calaamado yacni laga dhaxlo ama dhaxal noqdo waaye waxaa kaloo sababa ee daawada hy- hyperthyroidism loo qaato oo ah in qanjirkan shaqadiisa uu badiyo daawada lagu soo dejiyo normalka haddii sii- la sii wado oo aan la baarin way keentaa iyadana hypothyroidism waxaa kaloo keeno iodine deficiency qofka cuntada uu cunaya haddiiba iodine ku jirin iodineka ka dhamaata ama cusbadaba waayo iodine waxay mar walba u tahay raw material t t t4 bay u tahay mar walba wixii laga sameynaya waaye waxaa kaloo keeno drugs some drugs such as amiodarone lithium etc kuwo kalena way jiraan calaamadaha ugu caansan oo qofka hadduu isku arko ay tahay inuu isbitaalka aado ama uu dhaho thyroidkayga uu dhacsan yahay waxaa ka mid ah cos and dry hair oo laga wado timaha qallafsan oo haddana qalalan waxaa kaloo ka mid ah call intolerance qabow inuu u adkaysan karin forgetfulness oo ah qofku inuu hilmaan halmaan badan la imaado ama ilowsho constipation calool fadhi depression niyad jab dry scaly skin maqaar jilfaxsan iyo qalalan daal caadada oo gabdhaha ku badato dhiiggas macnaha zaaid inuu noqdo qofkii iska kacsan oo yacni qof uun aan degan ahayn maaslo karambis murqihii oo qofka ka dareemayo xanuun bradycardia wadna garaaca oo yaraado weakness tabardarro guud weight he- gain iyo miisaanka qofka ku darsamo iyo timaho qofka ka daato hairloss waxyaalaha marka dhakhtarka ninka loo imaado uu go-aanka ku gaaraya ama cudurkan waxaa kamid ah thyroid function test oo la baarayo t t t four iyo t s h haddii loo baahdo cudurkan complication haddii aan la daaweynin abuu sii jiro muxuu keenaa maxidema coma qofku inuu kooma galuu keenaa ee daaweyntiisi waa pharmacotherapy daawo wuu leeyahay inkastoo muddo dheer ay soconayso ka hortagga cudurkan waxaa ah iodinated salt cusbada wadanka soomaaliya taallo waa cunto cusbo laga soo qoday dhulka maadada iodinta way ka maqan tahay laakiin cusbooyin waxaa jiro iodinated salt oo suuqa laga helo kuwaasaa fiican in la qaato oo cunto lagu darsado khaasatan dadka badana ay ka dhammaato iodinka waxaa ka mid ah dadka buuraha degan oo dhulka buuraleyda ah la- way ka dhammaataa marka qofka isku arka calaamadaha inuu dhakhtarka aado waa muhiim waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waayahay macadka faalooda arrimaha waxa loogu yeero argagixisada ayaa qoray daraasad dheer oo ku saabsan jamacaadka jihaadiga ah iyo aragtidooda dowladnimo waxayna kusoo maqan warbixin ka mid ah daraasadaasi oo lagu falanqaynayo hanaanka maamul ee wilaayaadka islaamiga ah waa kan maxamed cali oo noo soo jeediya daraasad cusub oo ciwaan looga dhigay xukunka jihaadiyiinta iyo hannaanka dowladnimada oo uu baahiyey machadka washington ee arrimaha waxa loogu yeero argagixisada ayaa looga hadlay tajaarubta maamul ee jamaacaadka jihaadiga ah ee ku kala firirsan caalamka daraasaddan oo ka kooban in ka badan boqol beej ayna qayb ka yihiin qoraayaal reer galbeed iyo carab isugu jira oo aad ugu dhundaloola arrimaha jihaadiyiinta ayaa fasal ka mida waxaa looga hadlay maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay ka hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mowduucan oo uu qoray qoraa amerikaan ah oo lagu magacaabo christopher anzelon waxna ka dhiga machad taabacsan jaamacadda ciidamada maraykanka ayuu ciwaan uga dhigay dib u eegis ku saabsan qalfiyadda dambe iyo mustaqbalka maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qoraaga ayaa tilmaamaya in wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii maxamed siyaad barre iyo dagaaladii sokeeye ee ka qarxay waddanka ay soo shaacbaxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana ay ka taliso qaybo ballaaran oo ka mida bartamaha galbeedka iyo koonfurta soomaaliya siiba labada shabeelle labada jubba hiiraan baay bakool galgaduud mudug iyo qaybo ka mida deegaanada uu ka jiro maamulka puntland anzelon waxa uu tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay mudnaanta iyo ahmiyadda siiso dhaqdhaqaaqyada milatari iyo hannaanka maamul iyadoo hiigsanaysa taagidda dowlad islaami ah oo ka hirgasha dhammaan deegaanada bariga afrika ay ku badan yihiin soomaalida labada kun iyo sideeddii ayay warbixintu sheegaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku baahisay qaybo badan oo ka mid a soomaaliya kadib burburkii maxkamadihii islaamiga tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyeyna waxay xarakadu hirgelisay maamul marba marka ka dambaysa sii bulaalaya inkastoo dalka ay ka jireen kooxo badan oo hubka sida lana dagaalamayay ciidamadii shisheeye iyo dowladdii kumeelgaarka ahayd haddana daraasaddu waxa ay tilmaamaysaa in ugu dambeyn xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku guulaysatay inay la midowdo kooxihii uu dagaalka ka go'naa dabayaaqadii sannadkii labada kun iyo tobankana al-shabaab ay noqotay kooxda keliya ee ka jirta dalka hubkana sidata dagaalna kula jirta ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka christopher anzelon waxa uu sheegayaa in tan iyo aasaaskii xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qabsashadeedii qaybo ka mida soomaaliya ay xoogga saarayso welina ay wadda inay xoogga saarto horumarinta maamul islaami ah oo ay dadka soomaalidu raalli ka yihiin baahiyahoodana daboola wuxuu sheegayaa in wixii ka dambeeyey labada kun iyo sideeddii ay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay safarro dhaadheer ku tageen inta badan deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyagoo dadka u sharaxaya ujeedkooda iyo maamulka ay doonayaan inay dalka ka dhisaan si loo ilaaliyo cadaaladda iyo badqabka bulshada waxa ay warbixintu tilmaamaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliso xukunno kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka kuwaasoo isugu jira xuduudaha gacangoynta dilka iyo wixii la mid ah marka laga hadlayo isfahamka ka dhexeeya bulshada iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay warbixintu tilmaamaysaa in hoggaanka al-shabaab aanay iska indha tirin aragtiyada ay soo jeedinayaan dadka ay maamulaan gaar ahaanna hormuudka bulshada oo ay ka mid yihiin culimmada diinta islaamka iyo hoggaanka qabaa'ilka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay warbixintu tilmaamaysaa inuu yahay jihada la macaamisho odayaasha qabaa'ilka taasina waxa ay fududaysay inuu jiro xiriir joogto ah oo labada dhinac ka dhexeeya si loo ilaaliyo amniga bulshada loogana hortago falalka burcadnimada ah dhanka kalena loo ilaaliyo akhlaaqda iyo habdhaqanka bulshada waxa ay warbixinta uu qoray machadka washington ee diraasaadka waxa loogu yeero argagixisada tilmaamaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hirgelisay ciidamada xisbada kuwaasoo ah ciidamada ilaaliya qaanuunka shareecada islaamka iyadoo tilmaamaysa halka uu gaarsiisan yahay nidaamka cadaaladda ay hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay daraasaddu tilmaamaysaa inaanay wilaayaadka islaamiga ah ka jirin dabaqad iyo kala sarrayn iyadoo sheegaysa in garsoorka ay u siman yihiin dadka shacabka ah iyo xubnaha ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay soo qaadanaysaa tusaalooyin dhowra oo la xiriira in xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ah ku fulisay xukun qisaas ah kadib markii ehelada dadkii ay dileen ay diideen inay qaataan diye ama cafis si looga hortaga in dadka awoodda maamul gacanta ku haya ay gaboodfal u geystaan bulshada ay maamulaan waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hirgelisay maxkamadda raddul madaalim taasoo sooyaal dheer ku leh taariikhda dowladihii soo maray islaamka christopher anzelon waxa uu tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qiimeen iyo maamuus siiso rumuusta ay weyneeyaan shacabka soomaalida kuwaasoo leh taariikh halgan oo ka dhana gumaystayaashii dalka soo weeraray dadkaasi ay qadarinta iyo qiimaynta siiso waxaa ka mid ah sayid maxamed cabdulla xasan sheekh xasan barsane iyo rag kale badina hogaamiyeyaasha al-shabaab waxay ciidankooda ku tilmaamaan inay yihiin dhashii daraawiishta iyo halgamayaashii mujaahidiinta ahaa si fikirka ay xambaarsan tahay iyo hadafka ay hirgelinayso uu u noqdo mid sii jira waxay xarakada al-shabaab hirgelisay silsilad macaahid iyo iskuulaad ah oo caruurta lagu baro culuumta shareecada islaamka ayay leedahay daraasada cusub ee uu baahiyey machadka washington ee falanqeeya arrimaha jamaacaadka jihaadiga ah inkastoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay wajahaysa cadaadis milatari oo mararka qaar xoogaysta haddana waxay daraasadu tilmaamaysaa inaanay marnaba ka mashquulin maamulada wilaayaadka u adeegidda bulshada sida taakulada la siiyo dadka tabaalaysan dawooyinka lacag la-aanta ah ee loo qaybiya dadka iyo kuwa lagula tacaalo duunyada iyo gurmadka degdega ah ee la xiriira daadadka ee dhacay waayadii u dambaysay gebagabada wuxuu mowduucan qaybta ka ahaa diraasad ballaaran oo la xiriira hanaanka dowladnimada ee jamaacaadka jihaadiga ah oo uu baahiyey machad fadhigiisu yahay dalka maraykanka tilmaamaysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tartan maamul kula jirto dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada taasoo culays ka dhigaysa in si fudud xididada loogu siibo ilaa dowladda federaalka laga helaya bixinta adeegyada cadaaladda iyo amniga ee ay bixiso kooxda mayalka adag ee al-shabaab sida ay hadalka u dhigtay diraasadda diraasadda machadka washington ay diyaariyeen qoraayaal reer galbeed iyo kuwo carbeed ayaa ku biiraysa boqolaal diraasaad ah oo tobankii sane ee u dambeysay laga qoray jamaacaadka jihaadiga ah oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka mid tahay waxaana dhammaan diraasaadkaas marka lasoo uruuriya ay ka markhaati kacayaan hal xaqiiqo taas oo ah in mujaahidiintu ay yihiin awood ciidan iyo mid maamul oo taageero iyo garab ka helaysa bulshada فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
qiimaha dambe barnaamijka dhuux ayaan kusii siqeynaa wargeyska soo baxa maamulka yuhuudda ayaa daabacay warbixin looga hadlayo suurtagalnimada xiriir dhexmara maamulka la magacbaxay somalilan iyo yuhuudda warbixinta wargeyska waxaa inoo soo jeedinaya waryaheena mahad cubayd wargeyska the times of israa'il ee taabacsan maamulka yuhuudda ayaa daabacay maqaal uu qoray qoraar reer galbeed ah kaasoo ciwaan looga dhigay ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee amniga yuhuudda u leeyahay aqoonsiga somalilan wuxuu qoraagan oo lagu magacaabo mijel arzanti kana howlgala hay-ado fadhigood yahay dalalka reer galbeed ka tilmaamayaa in waayadii u dambeeyey yuhuuddu xoogga saarayeen inay xulafo iyo shuraako ku yeeshaan mandiqadda geeska afrika oo ay ka jiraan isbeddello siyaasi ah oo dardar ku socdaa mid ka mid ah fursadaha ay haysato israa'iil waa somalilan oo waaqic ahaan marka laga hadlayo ah maamul madax bannaan oo ka jira geeska afrika yuhuudda ayaana ka faa'iidaysan kartaa ictiraafka dowladnimo ee maamulkan ayadoo taasi ay ka saacidayso ilaalinta amniga yuhuudda iyo taakulaynta maamulada dimuqraadiga ah ee gobolka ayuu leeyahay qoraaga maqaalka sida uu tilmaamayo mijel arzanti wuxuu ictiraafka maamulka somalilan u yahay yuhuudda tallaabo ay ku ilaashan karaan danahooda geeska afrika maadaama maamulkan uu ka taliyo goob istaraatiiji ah oo ka mid ah gacanka cadan ahna marinbiyood muhiim ah oo isku xidhaa qaybo ka mid ah caalamka gacansaar dhex mara maamulka yuhuudda iyo maamulka somalilan ayay warbixintu tilmaamaysaa in yuhuudda ay u suuro gelin karto inay saldhig ka samaystaan badda cas iyo gacanka cadan taasoo u fududaynaysa isaga kala gudbidda caalamka iyo xaqiijinta danaha fog ee istaraatiijiyadeed ee la xidhiira amniga iyo dhaqaalaha in somalilan ay u dhowdahay yeman ayaa ka dhigan inay ku taallo goob muhiim ah oo yuhuudda ka saacidi kartaa helitaanka xogaha sirdoon ee la xidhiira halisyada uga imaanaya iiraan iyo xuutiyiinta waxayna ku kasban doontaa ictiraafka somalilan inay helaan yuhuuddu xaliif muhiim ah oo ka saacida dagaalka ka dhanka ah argagixisada ayuu leeyahay qoraaga qoray warbixintan lagu daabacay wargeyska the times of israa'il marka laga hadlayo arrimaha amniga iyo sirdoonka waxay warbixintu tilmaamaysaa in maamulka yuhuudda deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan uu ka helayo fursado muhiim ah oo la xidhiira dhaqaale abuur sida maalgashiga beeraha iyo korontada wuxuu leeyahay haddii yuhuuddu xiriir diblomaasiyadeed la yeeshaan somalilan waxay ka helayaan fursado dhaqaale oo muhiim ah waxayna la saxiixan karaan heshiisyo ganacsi iyo mashaariic wadajir ah oo labada dhinacba faa'iido u ah sida lagu sheegay warbixinta uu daabacay wargeyska the times of israa'il xiriir dhex mara yuhuudda iyo maamulka somalilan wuxuu abuuri karaa fursado hor leh oo ay yuhuuddu geeska afrika kaga helaan dalal diyaar u ah inay caadiyeeyaan xiriirka yuhuudda taasoo ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee uu dadaallada diblomaasiyadeed ku bixinayo maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta falastiin warbixintan ayaa ku soo aadaysa ayadoo maamulka la baxay somalilan uu horay heshiis xaaraan ah ula galay dowladda etoobiya taasoo xabashida lagu siinayo qaybo ka mid ah badda soomaaliya waxaa la rumaysan yahay in etoobiya ay ku nool yihiin yuhuud badan oo taageero ka helaysa maamulka yuhuudda si looga dhabeeyo heshiiska ay horay ula gaartay maamulka la baxay somalilan ee la xidhiiray badda soomaaliya maamulka yuhuudda ayaa fursado qaali ah ka dhex arkaa in heshiiska etoobiya iyo maamulka la baxay somalilan uu isku beddelo mid xaqiiq ah taasoo ka saacidaysa in ayaguna ay wujuud xoog leh ka helaan geeska afrika maadaama etoobiya ay xaliif dhow la tahay maraykanka iyo yuhuudda maamulka somalilan ayaa si uu u helo wax uun ictiraaf ah wuxuu xaraashayaa dhulka soomaaliyeed iyo khayraadka ummadda hogaamiyaha maamulkan ayaana markii uu marmarsiiyo u raadinayo heshiiska uu etoobiya ku siiyey badda soomaaliya wuxuu qiil kaga dhigtay inay iyaguna helayaan ictiraafka etoobiya maalmihii la soo dhaafay waxay warbixinno la helayo tilmaamayaan in wafdii ka socda dowladda etoobiya ay soo gaareen deegaanada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayna booqasho ku tageen qaybo ka mid ah deegaanada xeebta ah ee uu qorshuhu yahay in etoobiya ay ka samaysato dekad iyo saldhig ciidan warbixintan cusub ee lagu daabacay wargeyskada taymis of israa'il ayay aqoon-yahanada soomaalidu aaminsan yihiin inay ka tarjumayso dadaallo ballaaran oo daaha gadaashiisa ka socda kuwaasoo ay si wadajir ah u wadaan yuhuudda iyo maamulka la baxay somalilan wax la baciidsadana ma ahan in la arko xiriir muuqda oo dhex mara labada dhinac dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa dhankeeda waxaa horay u soo baxay warbixinno tilmaamaya inay jiraan kulamo dhex maray mas-uuliyiinteeda ugu sarreeya iyo kuwa maamulka yuhuudda laguna qanciyey in iskaashi dhinacyo badan leh uu labada dhan dhex maro madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa horay u sheegay inay u aqoonsan yihiin maamulka yuhuudda dowlad rasmi ah oo maamusho dhul ay iyadu leedahay taasoo gef weyn ku ah muslimiinta iyo muqadasaadkooda maadaama sida la og yahay ay yuhuuddu xoog ku haystaan dhulka filistiin oo aanay iyagu lahayn فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو burburan iyo dhulbab xoog leh ayaa ka socda deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa shalay burburiyey guryo ku yaala halkaas dadka dhulkaasi degganaa ah ayaa waxa ay cabasho xooggan ka muujiyeen dhulka laga boobayo iyagoo eedeeyey ganacsato loo boobayo dhulkaasi iyo maamulka koonfur galbeed waxaygu waa kuwaas waxaan rabaa dawladda haddii ilaahay yidhaahdo xamar ciidanka laga keenay waxaa looga keenay si oonunku aan haddan waxay taa aanan helin ee ina ciidan shabeelle jooga inta la waayey ciidan xamar laga doonto eedna lagu dhaco eena lagu disho gurigayga waxaa laga dhiga budo bannaan anigoo gurigayga ku jira oo haddaa la koran yahay siddeetan iyo saddex sano jira guri dhagaxa dhulka layga dhigay waa lay dhaxadle mana dhici karo haddii kale haddii kale yaa tanahan le haddii kale yaa tanahan le waxayga saa lagu dhici karaa saa nin iska socda ku dhici kara nin iska socda oo waxau laalaar ninka dhulkayga waa u yimaada haddaan u dadbaxdho nabadoonaan haadiyaa kab aan afka ku qaado ilaahay ahay igu ogan goofku buuxsamayo anoo sideetan saddex sano jir in gurigayga korkayga lagu burguriyo oo ilmahayga dhulka lagu jiido ma yeeli karo ma yeeli karo adinkaa nimanka inaysan imaanna waa laydin tusa inaysan lugtooda iyan soo dhigana waa laydin tusa wallaaha in laydin tusa oo billaha in laydin tusa oo tallaha in laydin tusa wax kasta hadday sameeyaan inaysan goofka dhexis inta yimaadaan ayan ayan haddaa la kureeyaa ayaan saas ugu rogmi karin anigoo cabdullaahi idow ah waxaa lagu burburi dhulkayga ani leh aabbey ka dhaxlay oo intaasoo sano deganaa konton sano ajiro aabbeyna saddex sano ku dhintay asig ka dhaxlay asna aabiisoo ka dhaxlay dulmel cad lagu burburiyey ciidan oo koonfur galeed ka imaaday oo lafta garan soo diray aniga macnaha na burburiyey ciidan kale oo xoojin oo gobolka banaadir lasoo diray macalmahad oo soo diray ku jiro intaasaana la baabiyey ciyaalkii duurka la seexiyey kulli guryihi dhan waa laga baabaashay dhulkaasna waa ku dhimahaynaa qofta gadatona ku ajaranta aydaa jawaabayso intigeyna cid wax naga weydiisay cid naga su'aasay aysan jirin in dhulkeena ka tarbiid inta la keena la mariyo waxna qabta ma aha waxaana cabasho ka nahay dowladda koonfur galbeed cabdicasiis aftigaran madax u yahay waxayna wax nagala weydiina ma jirto cidda gan dadka ganacsatadana waa naqaanaa oo dhulka maalgelinayso oo kala orod ku jirto waxay u malayaan inay wax ku helayaan laakiin dhulkan ma qaadmo oo salli ma aha oo ma fid- inta la fidiya garabka loo saari maayo loo qaadi maayo ninka lacagtiisa iska geliyena waxa waaye asaa iska geliyey wax weliba lala fakanayo waa lacag xaaraana u cabanaynaa inay ayadiina burburiday waxa ay nagu burburiday inay naga qancido oo si saxa ay noogu sheegto oo aan- haddaanaan haysan dukumiinti in lala yidhahdo dad qaxootiyo meesha degaa tihiina ka guura haddii dukumiintigeenna uu sax yahana waxaan codsanaynaa inay dowladda federaalka midda koonfur galbeed oo hadda noola adeegsaday ee, oo xoojinta ay federaalku siiday waxaan codsanaynaa si xushmad leh oo wanaagsan inay noola fadhiistaan oo noola dhaqmaan oo dukumiintiyada weydiiyaan iyo ciddu sida ay wax u kala leeyihiin inay weydiiyaan oo ay fiiriyaan haddaan annagu wax shacar- sharci darra haysan oon iibsanayna waa in nala qabto oo la yidhaha marka guryaha la duduminaayo ma aysan gelin dembi siinka dheerku soo jijibisay aa anagana loogu jijibiyo hayaa wakaaladda ceelasha biyahaan deganahay dhulkaas oo shalay laga jijibahayo oo maanta la jibiyohayo oo katarbilaha dhex joogaan waxaan rabaa dowladda si cadaalada in noogala soo dhex galo nagala qabto nimanka gobolka shabeellaha hoosto oo haasta ayaa nagu dhacayo ciidan oo shaati dowlaha nagula dhacow hayaa waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo ilmo korisa waxaan ka shaqeeyaa nyaayaan gadaa wax alla wixii ilaahay gacantayda soo geliya meesha aan ku gatay iyo wixii aan ku dhistay waa layga korriday ee, wax dacwo ah iyo wax doodana min hore uma maqal maanta waxaan dhex fadhiyaa roobki aan carruurta la dhex fadhiyaa wixii hanti adduunya aan lahayna waa layga qaatay waa weyn oo alxamdulilah shacaan hub iyo ciidan inkastoo haysta waan nahay oo dad saddex qabiil ka dhashaan nahay runtaa fiican wana alxamdulilah waxaa waaye waxaana haysanina male in marastaan la burburiyey haddii aan arrintaas laga hadlin wax alla waxaan rabno dunina waxaa ka horrayso in laba dukumiti laisu keeno hal dukumiti uu faalsa noqdo wax duk- wax ninka layidhaha isku yimid iyo wax doodo dhacay ma laha wax maxkamadoona wacayna ma jiraan waxaa timid fulin baabuur lagu qoray oo aan la- en- en- xakun aan maaragtay ninka layidhaha baabuur lagu qoray markii dabagal aan ku samaynay shalay iyo waxaan ogaanay in baabuur lagu qoray waxaan tagnay in maxkamaddii gobolka isla shalay waxay sheegeen inaysan ku jirin iyadoo caddayna warqaddeedina waa hayaa waa taallaa wa- wa- inaysan wax xukun aysan jirin isla wax kuwana soo waxeeyey oo aan ninka layidhahda ii sheeg een, ee koonfur galbeed
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
guud ahaana caawa intaas ayaan kusoo afmeynayaa barnaamijkeena dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم